wadankan wuxuu igu leeyahay deen aada u fara badan runtii yani muxuu ahaa hadda fiiri aniga muxuu ahaa caruurteedu waxay joogaan canada masaariifta jaamacaddooda anaa bixiya aniga laakiin waa laga bixi safarkayga ilaa california muxuu ahaa insheeg tuishanka masaariifta lacagta muxua jaamacadda waa laga bixi buwaagteedii waa laga bixi muxuu ahaa safarka waa laga bixi wax kasto de waxaan ku helay muxuu ahaa wadankan oo la yihahdo soomaaliya waan ka soo noqday macalinaa laga dhigay anoo jaamacadda jooga haddana waxaa laisii specializationkay waxaan aaday dibaddaan aaday kadibna waxaa laigeyay tunis jaamacadda carabta ayaan muxuu aha ka shaqeeyay magaca soomaaliya ayaan muxuu aha ayaan aan meeshaas loogu tegay inaan marka inaan meelahaas joogo aanan wadanka ku soo noqonin aan wadankan wax u qabanin ceeb waay runtii aniga waxaan leeyahay dadka kale wuxuu ahaa oo la tababare ee wadankan wax weyn u qabtay waa inay wadankan ku soo noqdaan waa wadankan wax u qabtaan ardaydiina waxaan aan leeyahay aniga adinkana nasiibaa leediin runtii laakiin tusaalooyin badan ayaa meeshaan muxuu aha laga soo sheegay laakiin waxaan rabaa kaliya inaan dii sheego haddaad jaamici tahay waa inaad aad noqotaa advicekay waaya waa inaad noqotaa research minded yani muxuu ahaa xagga baaris inaad xooga saartid waay yani ma ahan kaliya jaamacadda ayaan tegayaa koorsooyinkayga ayaan ku baasayaa kadib waan ka soo tagaa meelahaas aan ka shaqaynaa maya ma ahan waa inaad aad noqotaa aada involve ku noqotaa research researchka hadda loo baahan yahay inaad aad maxaa aad xooga saartaa maxaa ka mid ah maalan waxaan rabaa advice inaad siiyo dhibaatada waddanka hadda ka jirto waxaa ka mid ah problemka weyn oo no waxaa ka mid ah dhalinyarada siina oo kale muxuu aha radical noqonaya xagjirnimada radicalizationka waxaa loo baahan yahay inaad aad ogaataan sababta ay u noqonayaan radical yani okay jeesh baa jira yani waxaa waay shabaabka waa lala dagaalamaa ciidamadeena alxamdulilah muxuu ahaa way ka eriyaan meelaha ay waxaas ay joogaan laakiin xal ma keeni karaa kaas yani xal askari xagga militariga lasting solution wax la yirahdo yani haddaan rabno xalla oo waara ma heli karna saas kuma heli karna ma umalaynayo haddaanan la fahmin oo la garanin sababaha dhallinyaradaas ay u noqdeen radical ay shabaab ay u noqdeen haddaan la garanaynin hal daa'im ma heli karno waxaa dhigi karta inay soo noqdaan wax la yirahdo reoccurrence iyo relapse inuu meesha ka dhaco marka ku dadaala idinka dhallinyarada aad saaxiib tihiin inaad ogaataan why they become radical inaad ogaataan taas waa mid midda kale inaad aad ka qayb gashaan muxuu ahaa dib u dhiska waddanka fiiriya dib u dhiska waddanka waxa way af ingiriisiga waxaa lagu yidhaahdaa reconstruction de reconstruction keliya ma aha moogta reconstructionka marar qaarkood wuxuu keeni karaa inaad adiga aad dib u dhistid waxyaalaha dhibaatada keenay marka waa inaad ka ilaalisaan arrimahaasaad ka ilaalisaan markaad wax dhisaysiin oo dib u dhisin inayna noqonaa inayna noqonin factorska keenay dhibaatada anaga hadda aan ku jirno midda kalena markaad aad wax dhisaysaan oo aad development muxuu ahaa iyo horumar iyo waxaas aad involve ku noqotaan waa inuu noqdaa horumar oo muxuu sustainable ah wax la yidhaahdo oo waara ma ahan mid muxuu ahaa laba sano saddex sano kabacdi dad guri dhiso gurigaas dumaayo saddex sano kadib lama rabo tan kalena waxaan rabaa dhallinyaradan aad aad ku fikirtaan si loo yani dhallinyarada loo empower gareeyo yani marka aad wasaaradaha aad tagtaan oo aad ka shaqaysaan qaloow haddaad u tagtaan mise brofedokal haddaad u tagtaan iyo muxuu ahaa wasaaradaha kale haddaa aad aadaan waa in dhallinyarada la empower gareeya waa inaan ayaga waxay noqonayaan dadka hadhow anagana bedeli doona marka empowermentkaasaan rabaa ma ahan inaan in la yidhaahdo maya kuwaan wax ma yaqaanaan halkaas iska fadhiistaan aniga wasaaraddeedi inaan faadu barow laakiin runta ayaa dii sheegaya anugu waxaan impower gareeyey dhallinyarada ma ahan wiilasha keliya gabdhaha aad ayaan xooga saaray dadkan aniga aan muxuu aan shaqaaleeyey gabdha waa keliya runtaan muxuu adii sheegaya hal jaalle jaalinin waxaan dhahaa meeshaas ka jooga hadda waxaa gabdhaha ayaan priority-ga siinaynaa marka taas waa loo baahan yahay in dhalinyarada in power gareeyo khaasatan gabdhaha in ayagana door weyn ay ku lahaadaan muxuu ahaa horumarka wadanka It's very important waxaad ku dadaashaan inaad aad xiriir la yeelataan muxuu ahaa dhalinyarada kale ee diyaasfuraha jooga taas aad muxuu ahaa associationka qaastaan waxyaalo badan ayaad muxuu ahaa ka faa'iidaysan kartaan runtii haddaad dhalinyaradaas aad xiriir la yeelataan aniga waxaan tagay london maalin dhaweed waxaan arkay kuwii waddanka carab markii ay yaraayeen hadda waxaa waaye soddon jir meelahaas wey waa lawyers waa physicians dhakhaatiir waaye injineero waaye diyaarna waxay yihiin inay ay waddankan ku soo noqdaan oo ay la shaqeeyaan muxuu ahaa dhalinyarada ay ay ay muxuu ahaa walaalahooda in ay muxuu ahaa ay la shaqeeyaan marka taasna ku dadaalaa intaasaan rabaa inaan koobo waad mahadsantihiin hambaliyo organizationkan cusub sameeya